assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada warka duhur ee redio kismaayo qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo booqday dhaawacyada qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan ciidanka nabad sugidda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo sameeyey howlgal dad lagu soo qabqabtay soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo heshiis milatari kala saxiixday ciidamada somalilan oo isaga baxay magaalada laascanood xilli maalmihii lasoo dhaafay rabshado xoogan ay ka jireen magaaladaasi puntland oo gacanta ku dhigtay maleeshiyaad dilal geystay wararka dibaddana waxaa ka mid ah sacuudiga iyo bakistan oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga milatariga iyo midowda yurub oo ku ganaaxay shirkadda markaasi facebook iskale ee meta lacag dhan afar boqol toban iyo afar milyan oo dolarka maraykanka
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa hagaag dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan warka duhur waxaa idiin akhrinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad aan ku bilaabay ee madaxweynaha hirshabeelle ayaa markaasi booqday dhaawacyada qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida uu warbixintan ugu faahfaahinayo maxamed ibraahim karaama
madaxweynaha hiirshabeelle cali gudlaawe cali oo ay wehelinayaan guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mahad xasan cusmaan iyo qaar ka mid ah wasiirada ayaa isbitaalka ordogan ee muqdisho waxaay ku booqdeen dadkii ku waxyooloobay qaraxii al-shabaab shalay ka geysteen degmada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweynaha ayaa waxa u kuurgalay xaaladaha bukaanada dhaawaca ahi iyadoo oo markaa uu eeba ugu baryay in caafimaad taam ah uu siiyo dadkan ku dhaawacmay qaraxyadii isxigxigay ee argagixisadu ay ka geysteen maxaasa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe cali ayaa xusay in dagaaladii lala galay kooxda al-shabaab ay aada u adkaadeen kooxduna ay noqotay koox ay markaa aada markaa ugu adag tahay xaaladda islamarkaana laga filan karo falal wuxuushnimo ah kuwaasi oo uu sheegay in loo baahan yahay in shacbiga gobolka hiiraan ay ka feejignaadaan madaxweynaha ayaa sheegay in weli ay sii wadi doonaan baacsiga kooxdan xag jirka ee al-shabaab sidoo kale waxa uu dadka deegaanka ugu baaqay in ay wadaan garab istaaga ay siinayaan maamulka hirshabelle
waayahay karaama aad buu u mahadsan yahay ciidanka nabad sugidda koonfur galbeed ayaa sameeyey howlgal dad lagu soo qabqabtay cabdirasaaq cali cabdulle ayaa inoo faahfaahinaya ciidankii nabad sugidda sirdoonka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay howlgal ballaaran waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta uu socday howlgalka ayaa ciidamada nabad sugidda waxay kusoo qabteen dhallinyaro dhowr ah kuwaasoo lagu shakiyey inay geysteen falal amaani darro saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in ay inta badan ay sii wadaan howlgalka ilaa amniga magaalada baydhabo laga xaqiijinayo sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay inay bilaabi doonaan guluf colaadeed oo ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo ka sameynayaan duleedka magaalada baydhabo
waayahay soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa heshiis milatari kala saxiixday sida warbixintan ugu faahfaahinayso nasteexa cabdiraxmaan cali wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa shaaciyey heshiis uu la gaaray dowladda imaaraadka carabta kaasoo taabanayo dhinacyada milatariga amniga si la yskaga kaashado dagaalka shabaab dowladda imaaraadka carabta waxaa heshiiskan u saxiixay wasiiru dowlaha gaashaandhigga imaaraadka carabta maxamed ibnu axmed albowraadi waxaana heshiis iskaashi ah oo dhanka milatariga amniga iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab quseeyo la saxiixanay maanta dowladda aan walaalahan nahay ee iskutaga imaaraadka carabta heshiiskan ayaa waxa uu ku qotomaa xiriirka soo jireenka ah ee labadeena dal waxa uu ka turjumayaa madaxtinimada gobonnimada iyo danaha isku soo han ee labada qaran ee walaalaha ah ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo faahfaahiyey sida wararku sheegayaan heshiiska oo ku soo aadayo xilli dalka oo dhan uu ka socdo dagaal ka dhan ah nabadiidka al-shabaab wuxuu heshiiska kor u qaadayaa awoodda difaaca qaranka wuxuuna door firfircoon ka ciyaarayaa dagaalka al-shabaab oo guulo waaweyn laga gaaray bilihii lasoo dhaafay heshiiskan ayaa waxa uu kor u qaadayaa awoodda difaaca ee qaranka soomaaliyeed waxa uuna gacan weyn ka geysan doonaa dagaalka argagixisada looga ciribtirayo soomaaliya ayuu asalkiisa sii raaciyey wasiir jaamac si kastaba imaaraadka carabta oo kaalin ku lahaa isbeddelka dalka ka dhacay shan iyo tobankii mey ayaa taageero dhinacyo kala duwan leh siiso dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud waxaana haatan dib u soo laabtay saameyntii ay ku lahaayeen dalkan
ciidamada somalilan ayaa isaga baxay magaalada laasaxanood xilli maalmihii lasoo dhaafay ay rabshado xoogan ka jireen magaaladaasi sida warbixinta noogu faahfaahinayo maxamed naasir bashiir kadib dagaal xoogan oo xalay dhex maray ciidamada somalilan iyo xoogaga deegaanka ah magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa laga saaray ciidamada somalilan ciidamada somalilan oo muddo dheer maamulayay magaalada laascanood ayaa isaga baxay kuwaas oo ku sugan duleeda magaalada laascanood iyagoo si awood leh doonaya inay dib ugu soo laabtaan goobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalkii xalay ay in ka badan saddex ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ahaa labada dhinac oo dagaalamayay wararka ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya magaalada laascaanood xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in xaalada deegaanaan ah oo aan caga badnayn iyada oo goobaha ganacsiga magaalada ay weli xiran yihiin
puntland ayaa gacanta ku dhigtay maleeshiya dil geystay sida ay warbixinta noogu faahfaahinayso kaafiyo cumar waas gudoomiyaha gobolka mudug mudane faysal sheekh cali ayaa waxa uu si adag u cambaareeyey falkii dilka ahaa ee loo geystay waqooyiga magaalada gaalkacyo allaha u naxariistee marxuumiinta kale ah burhaan jaamac iyo farxaan nasri isagoo ehelada iyo qoyskii ka baxay allah oga baryay inuu samiriyi iimaan ka siiyo dadka ku dhaawacmeen falkaasna iyagana waa allah caafimaad deg dega siiyo markii ay dhacdadaasi dhacday gudoomiyaha gobolka mudug ahna gudoomiyaha guddiga amniga gobolkaasi faysal sheekh cali ayaa laamaha amniga ee gobolka waxa uu faray in baaritaano deg deg a la sameeyo ciddii falkaasi geysatana gacanta lagu soo dhigo iyadoona lagu duulayo nabadda iyo jiritaanka bulshada gobolkan ugu dambeyn waxaa la mahadii ah in laamaha amniga kusoo dhigeen raggii geystay falkii foosha xumaa waxaana la horgeyn doonaa hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda ayuu yidhi bulshada waxaan kula dardaarmaynaa in si wadajir ah looga shaqeeyo lana xoojiyo wadajirka iyo midnimada bulshada meel aan uga soo wada jeesano cid kasta oo duulaan ku ah nabadda iyo jiritaankeenna
waayahay kaafiyo aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal wararkaasi waxay ahaayeen kuwii gudaha kuwii dibadda ayaa markaa inoo soo socda balse kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka waxaa lala diyaara cabdirasaaq al cabdulle
aan ku bilaabay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha warka doore raadiga kismaayo codka jubbaland horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa cawad soo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee chelsea kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga kulanka jamahiirta manchester city ayaa dooneysa in caawa ay guul ka gaarto maadaama ay dhibcaha ay la xifaaltameyso kooxda kubadda cagta ah ee arsenal iyadoo chelsea qudheedu ay dooneyso in kulanka caawa ay guul ka gaarto aan dib idinku celiyo qeybaha warka ka dhiman iyo wadani
waa tahay cabdirasaaq ali cabdullaahi oo xubintii ciyaaraha ee warkaynala socodsiinaya aada buu u mahadsan yahay ee kusoo dhawaada wararka dibadda
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
wasiirka difaaca dalka sacuudiga amiir khaalid bin salmaan waxa uu kulan la qaatay taliyaha guud ee militariga dalka bakistan jenaraal sayid asim muniir axmed shaah oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga caasimada dalka sacuudiga ee riyaad labada mas-uul waxa ay ka wada hadleen xoojinta habka markaasi loo xoojin karo iskaashiga labada dal ee dhinacyada militariga difaaca iyo danaha guud ee labada dal ee arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga wakaalada wararka ee sacuudiga s p a ayaa baahisay inuu taliyaha guud ee militariga bakistan jenaraal asim muniir uu booqasho markaasi ku kala bixin doono sacuudiga imaaraadka carabta muddada u dhexeysa bishan januari afarteedii ilaa iyo tobankeeda jenaraal asim muniir waa socdaalkii ugu horreeyey ee uu ku tago dalka sacuudiga tan iyo markii loo magacaabay xilkaasi bishii nofembar afar iyo labaatankeedii sanadkii hore ee labadii kun labaiyo labaatankii waana taliyihii kow iyo tobnaad ee xilka wasiirka difaaca kasoo noqda dalka bakistan dhanka kale xeer nidaamiyaasha midooda yurub ayaa waxa ay malaayiin doolar markaasi ku ganaaxeen shirkadda iskale facebook ee meta iyagaoo ku eedeeyey xadgudubyo la xiriira xogta gaarka ah iyo in ay markaasi ka mamnuuceen in shirkadda ay markaasi isticmaalayaasha ku nool labaatan iyo toddobada wadan ee midowda yurub in ay markaasi shirkadda ku qasabto in ay aqbalaan xayeysiimaha shaqsiga ah ee ku salaysan meelaha ay booqdaan inta ay ku jiraan markaasi shabakadda guddiga ilaalinta xoogta irelan ayaa soo rogay laba ganaax oo wadartooda ay dhan tahay saddex boqol iyo sagaashan milyan oo yuuro u dhiganta boqol toban iyo afar milyan oo doolarka mareykanka taasi oo ku salaysan go-aankooda laba arrimood oo laga yaabo inay ruxaan habka ganacsiga ee shirkadda meta ay markaasi isku waafajinayso isticmaalayaasheeda iyo xayeysiimaha ku salaysan waxa ay dadkaasi doonayaan iyada oo ku salaynaysa waxyaabaha ay dadkaasi xiiseeyaan intay internetka isticmaalayaan shirkadda ayaa sheegtay in ay racfaan ka qaadanayso go-aankan waxaa jira go-aan saddexaad oo ka dhan ah adeega fariimaha la isku waafaqsa waxaa jira go-aan saddexaad oo ka dhan ah adeega fariimaha la isku dhaafsado ee whatsapp ay leedahay shirkadda meta kaas oo la filayo in lagu dhawaaqo dhammaadka bishan shirkadda meta iyo shirkadaha kale ee dhinaca baraha bulshada ayaa cadaadisyo markaasi kala duwan kala kulmay sharciyada gaarka ee midowda yurub kaas oo ah qaar ka mid a kuwa ugu adag adduunka warkii duhurood kala socoteen radio kismaayo idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani dhegeystayaal waa inaga intaa intaan ku kulmayno warkan warkaysiga nabadgelyo
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan